mid ka mid ah odayaasha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk uu ka berkiciyey gurigiisa ninkan oo ka hadlayay dhibaatada ay dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ay ku hayaan dadka ku dhaqan meelaha ay ka armiyaan ayaa waxa uu sheegay in xasan sheikh uu ka berkiciyey gurigii uu ku lahaa magaalada muqdisho wuxuu tilmaamay in dhaawac uu kasoo gaaray barakicinta lagu sameeyey isagoo si guud uga hadlayay dhibaatada ay maamulada shisheeyuhu ka dhisteen dalka ay ku hayaan ummadda ayaa waxa uu sheegay in shareecada islaamka uu la teegsi doono xasan sheekh maxamuud iyo maamulada kale ani haadidaydayda caaday uun tahay wallaahi xasan sheekh maxamuud harish weyn aan ku hayo anoo meel iska deganaa idi barakaysay oo i dhabaataysay oo gurina iyooma gedin shacabka marna ma dharbahaysi marna yodeen marna waa la barakicina marna waa la leeyahay dadka shacabka waa la dharbaaha haddana waa la leeyahay abow abow kaali noo sacabiya calanka noogu shuba annaga waxa cod ugu shubayna male ilaa aakhirsaan la ahaanaysiin war anigu waxaa soo dhawaynaya male katarabilaab lagu hayo fartayda waa go-an tahay ilmeyga way fadhiyaan fooriyow ulajeedada waa lay qahiyaan ku dhahay baalla lagu qahiyo xasan sheekh maxamuud ilmihiisaa i qahiye cod ma siinaayo ma siinaayo fartaydaa go-aan ilmeyga qobow ay fadhiyaan dhaxantaasoo ku dhacays marna waana dharbahay marna idooromaa lileya annaga ilaahayaan qabnaa shicibkeenna ilaahayaan qabnaa ilaahayaan noosoo xaqeenna noo soo bixinoy shantiina madaxweyne xaqeenna waa qabtiina xaqeenna allah idinka soo saaraan leenahay annaga shicibka haddaan nahay xaqeenna allah idinka soo macal baarlamaanka waxaan leeyahay si fiican u noolaada adduunyadan waa laga tegaay si fiican u noolaada shacabka ha lagu gorbataamo balonia laga dheerto marna waa tiraadin annaga saarabti noo yeela annaga martaartina dharbaaha idinka le waa shantaa madaxweyne annaga waa idinla xisaabtamaynaa a nu buuqi qalana aynu igula xisaabtamayna maxkamadda heeg islaamiya idin soo saari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dhibaatada ay dowladda federaalka ku haysa bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho intaan kuma koobne balse waxaa jira dad badan oo dhibano u ah dowladda federaalka iyo maamulada ay shisheeyaha ka dhisteen dalka